Wasiirkii hore wasaaradda hanraabta iyo arrimo qoyska dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya Marwo Nasro Aweys iyo weliba deeq macaawine shalgadiisan deersiday xabsiga magaalada Baydhabo deeqda wasiiradda iyo wareejidyo ka koobanaayti noocyadii shalgadiisan raashinka waliba la jaray joodariyaal lankatalgal iyo nilka dabool baahiyoyo qaban dadka ka hiran xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo goreyntii taliga xabsiga dhexe magaalada Baydhabo iyo taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya qeybta koonfur galbeed ayaa walibaayo wasiirada Nasre Aweys aan kuma hadnageena deeqdii deersidii xabsiga magaalada Baydhabo iyoona ka ammaaneen wasiirada dadaalka iyo kabiyadii horumarinta adeegyada bulshada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waxaa na soo booqday wasiir nasre marka deeq yaraan iyo badnaanba male marka deeq bay noo keentay xabsiga dhexe degmada baydhabo annagoo ah taliyaha xabsiga degmada baydhabo iyo taliyahayga qeybta saddexda gobol taliya dhiiga aan isla jirno marka insha allah waan kaaga maxad elinaynaa wasiir waan kaaga maxad elinaynaa wax allaala waxaad noo keentay hadda insha allah waa mahadsantahay allah kaa abaalmari annaga de maxabiis baan haynaa maxabiis wax kasta waa iskaga baahan yihiin waa marka wax kastoo adiga oo tabarruc ah aada noo keentay nooga soo deeqdina waan kaaga maxad elinaynaa wasiir waa mahadsan tahay baan
dambeyntii wasiirkii hore ee wasaaradda hanraabta iyo arrimo qoyska dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya Marwo Nasre Aweys iyo sheegtay inay ka warhaay doonta xabsiga magaalada oo ka jaran ama xabiis shargadiisan walibana gebgebadii ka dheeraatay dadaalkii iyo kabidii kaalmayowga dadka danyarta ee adeegowga dowladnimada waxaan jeclaystay wixii yaroo aan haayo in maanta raashiinkan dooradayaashan bariiskan iyo baastadan iyo burkan iyo saliidan iyo caanahan aan idin soo gaarsiiyey si ay maalmo yar un wax weyn ma ahan kaalmo idinkugu noqoto runtii bilow yarna ay ugu noqoto dad badan aan rajaynayo in ay runtii indhaha ku haayaan xabsiga oo runtii wax badan dayactir badan u baahan howlo badan u baahan aan rajaynayo sannadan ee cururtay inaan runtii wax badan laga bedelo hadduu alla idmo idinkana waa ku mahadsantihiin saad ku garab istaagteen allah idin barakeeyo garabkaygaa noqoteen dadka maanta oo securitigayga ah waa idinka oo garab ii gaashaan ii noqday waan idinkaga mahad celinayaa runtii idinma ilaawi doono koonfur galbeedna waan u dhashay waan soo laaban doonaa biidnilaahi baari